Isticmaalka baraha bulshada waxaa laga gaaray isbedel wanaagsan oo dhanka ganacsiga ah marka laga yimaado saamaynta waxbarashada ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Baraha bulshada ay ku xiriiraan sida WhatsApp-ka, Facebook-ga, iyo aaladaha kale ee loo qaabeeyey qaababka ganacsiga online-ka ah ayaa kaalin wanaagsan waxa ay ka qaateen isbeddelka casriyeynta hannaanka ganacsi ee carwooyinka, dharka, iyo shoobinada lagu iibiyo ee ku yaalla magaalada Tani Joho. Waxa ayna ganacsatada sameeyeen aalado online ah oo badeecooyinkooda ay ku iibiyaan. Cabdicasiis Maxamed Roble waa ganacsade carwo dharka ragga ah lagu iibiyo ku leh gudaha suuqa weyn ee xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar. Waxa uu inoo sharaxayaa sida ganacsigiisa uu ugu horumariyay hannaanka online-ka ah.
Niyahow marka dhalinyaradu marka moodalkaasi arkaan waxay jecel yihiin inay moodalkaas la jaan qaadaan ay la qabsadaan waana ku qasban yihiin sababtoo ah rag iyo dumar baa dii leeyahay ka helitaanka waxa ay inta badan wuu ku xiran yahay ama lala jaan qaadsiiyaa qofka sida uu u labisto oo ula jaan qaadsan yahay xaaladda markaas jirto iyo moodalka markaas jiro iyo ilbaxnimada markaas magaalada ka taagan sida ahaataba marka dhalinyarada waxaa u suurtageliyay niyahow aaladaha internetka u suurtageliya aalado badan ay moodalistayaasha iyo fanaaniinta ay kusoo bandhigaan naqshadaha markaas soo baxay sida tiktok oo kale aaladaha twitterka oo kale instagramyadoo kale waxay aaladahaas la soo dhigaa instagram iyo adiga jatskaas oo kale marka waxaan ugu baahdo aad looga xayeysiiyaa oo maanta baraha bulshada si fiican caan u ah moodaladan lagu soo bandhigaa tiktoka marka tiktokaas yacni qof kasta oo aalada internet iyo mobilkaas oo taaj ka haystana wuu heli karaa wuuna la socon karaa marka taasaa suuragela dhalinyaradu inay markaas dunida la jaan qaadaan dhibiska ka socda marka anigana way inoo saamaxaysaa markaas qofka asigoo markaas yacni xaalad jirta la socdo iyo sheyga markaas socdo in markaas anigana aan ka ganacsan karno waxaana noo suurtageliya anigana nafsad ahaanteena waxaa noo suurtageliya aaladahaas internetka oo kale shey kasta markaas soo baxa inaan aragno yacni markaas dalabka aan ku darsanno yacni dadkan gobolada haddaan nahane yacni ganacsigaas ama badeecada waxaan ka keennaa magaalada muqdisho magaalada muqdishona ganacsigeeda iyo yacni naqshadaha baryahan wax loo iibina aad u horumarsan tahay waana ganacsi aad u ballaartay u fiday oo dunida si fiican ula jaan qaaday marka waxaana arkaa model oo isla soo baxo sabdigan oo kale oo isla axaddiina la yaala arkaa marka waxaana suurtageliyey modelkaas aaladaas internetka iyo kaargooga markaas magaalada ka jiro casriga meeshaan duni socotaa la joogaa la horumarsan yahay marka marka xaqiiqada kaala hadlanayow aaladda internetka waxaan ku xayiishay intaa ku gado iyo inta si caadi uga timaado inta aaladda internetkaas ku xayiishiyo oon ku gado aa ka badan sababtoo ah waxaan arkay shabeellaha dhexaan joogaa magaalada jowhar waxaan arkay anoo balcad qof jooga wax ka gadaa waa arko baawar u saaraya anuu mahadday qof jooga gadaa waa arkay sida fiido oo kale hiiraan jaallaqsi oo kale xoogaa shabeellaha dhexe u dhowdahay buladweynaha ka fog marka yacni cadaloo kale deegaanada annaga magaalada joor ku taysano magaalada hoos yimaadoo kale waxaana noo fududeynaya waxaan leenahay beejo oo wax lagu xaysiiyo oo ama facebook aa ka leedahay ama whatsapp aa ka leedahoo kale ama tiktok ciwaan aa ku leedahoo kale akoone markaas aa wax ku xayeysan kartid waxaa markaas wixii aa keenta kusoo bandhigi karto marka hadda markaa keento isla hadda aa dhigtane qof kasta oo faranniskaaga ah ama qof kale farannisle oo kale oo aalis isticmaalo badeecada aa keenta isla markaasoo la soconaa marka alxamdulilah taas waxay noo suurtagelisay in badeeco fiican aan ku gadno qof nala joogin oo carwadana aana joogin magaalka aa joogin inaa wax ka gadna noo fududeysay marka waana ku qasbannaha in aalis aan la jaan qaadno si aan suuq u yeelanno waa mahadsan tahay waqti hore ahaan jirtay xilli markaas oo qofka lugle lagu soo raadiyo oo shee hebel ma haysaa la dhaho hadda waxaa waaye qofka asaa sawir kuu soo diray wuxuu kuleeyahay moodalkaasaa soo baxay waxaa ku qasbantaha intaan lagu soo diray moodalkaas inaad adi la socotid oo yacni haysid aad dirsan kartid dunida way horumartay moodalka maanta washington ka soo baxo duriga dubai iyo soomaali uu helaa saaxiibkaar kuwa la soo saaro ah Hannaanka ganacsiga online-ka ah waxa uu kaalin weyn ka qaatay isbeddelka dhanka shaqo-yarida dalka ka jirta, waxaana xirfado shaqo abuur ah ka sameeyay dhalinyarada ugu badan ee dalka ku sugan, kuwaa oo qaybo ka mid ah ganacsigooda kasoo minguuriyay ganacsiga dunida horumartay.